mudane xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wasiiro xukuumadda ka tirsan ayaa ka qayb galay munaasabadan oo lagu daahfurayay tartanka qur-aanka kariimka ah ee heer qaran kaas oo ay ka qaybgelayaan qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo arrimaha islaamka ee dowladda federaalk soomaaliya oo tartankan soo qaban qaabisay ayaa ugu horeyn ka warbixiyey tartanka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ee sanadkan ka qayb galaya waa koonfur galbeed jubbaland hirshabeelle galmudug khaatumo iyo gobolka banaadir waxaan sanadkan u suuragelin inay kasoo qayb galaan dowlad goboleedka puntland iyo somalilan oo sanadkii hore ka qayb gashay sanadkii ka horeysaan filay lakiin in sanadkan u suuragelin ardayda ka qayb galaysa tartankaas ee ka kala timid dhammaan dowlad goboleedyadaasi waa min afar arday oo kasoo baxay tartan heer dowlad goboleed oo qur-aanka kariimka ah ka dhacay dowlad goboleedyadaas afarta kaalmood ee ugu horeysa ardadii ku guuleysatay ayaa tartankan ka qayb galaya dhanka kalena wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka ee dowladda federaalk soomaaliya sheekh mukhtaar roobow iyo faarax sheekh cabdulqaadir wasiirka wasaaradda waxbarashada ayaa dhankooda hadallo ka jeediyey munaasabadan tartanka lagu daafurayey haddii aan nahay annaga wasaaradda waxbarashada waxa aan aada iyo aada u dhiirigelinaynaa oon u bogaadinaynaa barashada diinta islaamka iyo qur-aanka maalmahan oo dhan waxaa laga shaqaynayay macaahidda sharciga ah iyo sidii macaahidda sharciga ay u yeelan lahaayeen shahaadooyin iyo nidaam tacliimeed oo nidaamka kale tacliimeed ka mid ah oo qofku shahaado la aqoonsan yahay uu ku qaato shahaadadiisa
ilaahay baan u mahadinaynaa runtii majliska daahirkan ugu jamciyey iyadoo ilaahay kitaabkiisa la weyneynayo waana guul in ilaahay kitaabkiisa lagu tartamayo oo dowladda soomaaliya ay runtii qabanayso tartankaas madaxdeena ra-isul wasaaraha iyo madaxweynaha labaduba runti waan uga mahad celinaynaa garashadaas fiican oy garteen in qur-aanka la karaameeyo in allaha yarfacu bi hada alkitaabi aqwaamah ugu dambeyntiina xamse cabdi bare ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo goobta ka hadlay tartankana daafuray waxa uu ka warbixiyey sida dowladda soomaaliya ay ahmiyad u siinayso xifdinta qur-aanka kariimka ah dowlad marka diinteedii rabta inay dabaqda rabta in lagu noolaada rabta iyo culimo doonaysa in dalkii diinta lagu wado oo noloshii dhaqaalaha waxaa laga hadlaya maxay tahay waa dhaqaalihii waa dhaqaalihii waxay culimadu ay ka hadlayaan waa bangiyadii waa bangiyadii waa dhaqaalihii waa ganacsigii waxay rabaan in diinta islaamka la waafajiyo wixii ku maadsanyihin way ku maadsan yihin marka inay waardeeyaan waa dowrkooda inay waardeeyaan diinta islaamka oo haddii ama jahli ay keento jahli ha keeno ama tajaawuzaad kaleba ha jiraan haddii ay wax dhacaan sida constitutionkeena ama dastuurkeenu qabo inaan meeshaas la marin ama dalkan aan loo sharciyeyn sharci ama xeer ka hor imaanaya diinta tartankan oo ay ka qayb galaan tartamayaal ka socda maamul goboleedyada dalka ayaa sanad kasta ka dhaca magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya waxaana si gaara qabashada tartankan u taabagelinaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud